qof noloshii ka burburtay haddii ka waran uu kaa qaato een, talo qaldan ama aad siisid advice qaldan ama talooyinkaadii uu u qaato si qaldan hadduu u qaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo iga dhegeysanaysaan iyo xilli kastoo ay dhegeysanaysaanba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado waxaan leeyahay oo kale ramadaan kariim in halkaa iga dhegeysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan la socodsiinaa anigoo Saaro Xuseen haddii aad igu cusub tahay halkan waxaan kusoo gudbiyaa dhiirigelinta een, qoyska ama qorsheynta qoyska dhiirigelinta waalidiinta tarbiyadda carruurta iyo sidoo kale horumarinta shaqsiga haddii aad igu cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow podcastigayga ayaad cashiradeeda ka dhegeysan kartaa mawduucaygu wuxuu ku saabsan yahay ma laga yaabo mararka qaar inaad dadka in waxyaalaha aad usoo gudbinayso meeshii ay soo dhaweyn lahay bulshada ay sii fogeeyaan ama ay bulshada qaar ay ku noqoto calaashaan een, waxyaalo fogeeyo ama si een, qaldan loo isticmaala ama loo adeegsado taas ayuu ku saabsan yahay qof nolosha kasoo burburtay ama noloshiisa caqabado la soo kulmay haddii talooyinkaada qaar uu u qaato si qaldan saameyn intee la-eg ayay kugu yeelan kartaa taas waa inaad su-aasha isweydiiso waxaa dhacdo mararka qaar waxyaalaha annaga aan soo gudbinayno ama bulshada aan la wadaagayno bulshada inay saameyn ku yeeshaan een, qof tusaalahan haddaan hadda usoo qaato oo kale mawduucan waxaan usoo qaatay een, waxaa jira qof dhegeystayaasheeda ka mid ah oo mawduucan ila wadaagay qofkaas wuxuu dhegeysan jiray podcastigayga wax yar ayuu ka dhegeysan jiray inta badan si fiican uma dhegeysan jirin maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu yidhi podcastigaaga ayaan furay anigoo xaalad igu cakirin tahay oo markaasi waxaan ku jiray xaalad calaashaan family problem ayaa i haystay Een, kadib podcastigii ayaan podcastigaadi ayaan dhegeystay markaan dhegeystay mowduuci aad ka hadlaysay wuxuu ku saabsanaa oo mowduuc aniga markaas xaaladeyda ama situationkayga la falgalayo Een, nolosheeda maalintaas wixii ka dambeeyey wuxuu igu dhahay qofkaas dhegeystaha ah wax badan ayaa iska bedelay Een, xaaladii markaas waxay ahayd xaalad igu cakiran oo waxay maraysay inuu qoyskayga burburo laakiin alxamdulilah markii aan dhegeystay mowduuci markaas aad ka hadlaysay ayaan wax kastay toole ilaahay iga qaboojiyey oo noloshaydii dhan caadi ay kusoo noqotay marka mar kasta qofkaas walaalkay wuu ii mahadceliya anigana waan u mahadcelinayaa Een, wuxuu yidhi maalintaas waxay noqotay bodkastigaada bodkasti ay badbaadiyey ama saameyn igu yeeshay marka tusaalahaas waxaan usoo qaadanayaa fariimaha annaga aan gudbinayno ama aan dadka la wadaagayno waxay noqon karaan kuwo dadka la falgala ama saameyn ku yeesho haddii marka mowduucaas uu noqon lahaa mowduuc xaaladaas markaas ayada uu qofkaas ka turjubayo uu la falgalo oo dhibaato u geysto een, waxaan is oran karaa qayb ayaad ka noqotay calaashaan burburka ama dhibki meeshaas ka dhaco halkaa u socdo halkaas waaye Een, inta badan waa inaad ka fikirtid waxa aad soo gudbinaysid saameyn intee leeg ayay bulshada ku leeyihiin ama saameyn intee leeg ayay dadka ku leeyihiin ma wax bulshada wax u soo kordhinaya oo dadku isku soo dhaweynaya mise waa wax dadka wax u dhimaya taa waa inaad ka fikirtid sababtoo ah aniga hadda bilmatalo kale waxa aan ka hadlo waa dhiirigelinta een, advice aan siiyo waalidiinta een, dhiirigelinta shaqsiga tarbiyadda carruurta marka eh, mowduucayga oo kale haddii aan siyaasadeeyo ama siyaasad ku soo daro ama wax mowduucayga wixii loogu talagala wax ka baxsanaanu adeegsada ama aan ka hadlo micnaheeda waxaa waayaan een, saameyn ayay dadka ku yeelanaysaa si qaldan ayaana dadkii calaashan oo la falgela oo la falgelayaan ama ay u qaadan karaanbo tusaale marka waa inaan iska ilaaliyo ama kulligana aan iska ilaalino waxyaalaha calaashan saameyn ku yeelan kara dadka ama dadka fogeyn kara ama dadka een, lashaan waxyeelayn karo waxay dadku isku soo dhaweynayaan inaad ka hadli karto waa inaad isku daydi sababtoo ah waa inaad ilaalsatid aaqaradaada iyo adduunyadaadaba taasaa muhiina inkastoo hadda ee aaqara iyo adduunyaba iska yaraata dadkii ay iska noqdeen een, qof walbay toole oo jaantaar rugan uu noqday laakiin qof walba hadda asaga u taallaa wixii uu shaqaysta ayuu helayaa marka intaas haddaa oga gudbo een, saamayn bay marka nagu yeeshaa bay dadka no- baan dadka ku yeelanaa haddaan wanaag soo gudbino iyo haddii aan wax qalda soo gudbinoba waa sidaas inaan ogaano bilmataloo kale haddii qof nolosha kasoo burburtay een, oo dhalinyaro ah xiriirka kasoo xumaaday aad siisid advice qaldan ama een, talo qaldan haddaad siisid tusaale ahaan oo kale haddaad tiraahdid ka waran ragga soomaaliya lama guursado rag xun waaye dadkay xumeeyaan gabdhahay xumeeyaan oo maalin kastay calaashaan ama aad mowduucyadaada kusoo qaadatid waxyaalaha calaashaan ee dhibaatooyinka oo kale dadkii marka calaashaan dadki qaar ayaad waxaad ka dhigaysaa victim calaashaan dad dhibano ahoo een, qofkiina dhinac baad ka dhibaataynaysaa ee dad kaletana waad dhaleecaynaysaa marka taasoo kaletoole bulshadii waxay noqonaysaa inaa kala fogeynaysid laakiin inaad isku soo dhaweynaysa ma noqonayso meesha ha u jeedo taas waaye gabar marka een, ama gabar tusaale gabar usoo qaatay qof dumar ah oo xiriirka kasoo xumaaday ama qoys kasoo burburay haddaad taladan siisidoo kale een, waad fogeysa laakiin maad soo dhaweyn haddaad siisidoo kaletoole inin dambe ha isku guursan faaraxyada soomaalida cafwan ani ma dhihin laakiin waa waxa calashan dadka magacyada loo bixiyo ragga soomaaliyeed waa laakiin ani ragga soomaaliyeed een, magacaas ma anigu ma bixinin calashan faaraxyada soomaalida ha iskugu dhaweyn waa afeef calashan waa ka afeefanayna ani magaca bixinin een, faaraxyada soomaalida ha iskugu dhaweyn nin soomaaliyeed ha ku tashan nin soomaaliyeed ha ku xisaabtamin adiga shaqayso ay adiga kan yeel adi saan yeel een, waxaa waaye ha isku halayn qofka xiriirka ka soo xumaaday macnaha wuxuu u qaadanayaa mar dambe tole inuu guur dambe ku dhiiranin inuu xiriir dambe samaynin wixii dhana u qaraaraanaya sababtoo ah qofka emotionkiisii asagoo kacsan yahay ayuu dhegaystay sida hadda aniga aa- mawduuci hore aan kusoo sheegay gabadha dhegaysatay podcastigayga oo kale marka waa inaad qofkii dhaweysid soo dhaweysid waa inaad qofkii daweysid waa inaad qofkii siisid kalsooni uu ku socon karo inuu burburka ka xumaan karo xiriirka inuu ka xumaan karo inuu qoyska ka burburi karo laakiin uu ka qabsan karo waa inaad qofkii daweysid laakiin ma ahan qofkii dhaawiciis inaad qodqoti qodid qodqodka waxaa keenaya haddaad u xumaysay raggii oo dhan dee qofkii guur dambe ma guursanayo haasaabo dambe ma gelaayo wixii dhanba dab uu ka qaadaa gabar yaroo hadda soo kacdoo kale markay mawduucayga dhegaysato anoo ka hadlaya ragga ku dhegan ragga saanay yeelan raasaan ragga waa rag xun ragga waa kan haddaan maantoo dhan ka hadlaayo calaashaan xumaanta haddaan ka sheekeynayo dee qofkii wixii dhan wix alla- qofkii emotionkiisa kacsan moogta xumaantii uu qofka u qaadanayo marka mawduucayga waxaa ujeeda waxaa waaye een, haddaad tahay qof wax soo gudbiyo oo bulshada wax la soo gudbiyo bulshada wax la wadaago waxaada ha noqdeen wax wax dadka daweynaya wax dadku isku soo dhaweynaya ay noqon laakiin wax dadka kala diraya Een, taas ayaa macnaha aan mawduucayga usoo qaatay qofkaas si mar dambe uuna calaashaan uu kalsooni u helo qofka daweeyaa lagu yiri laakiin adiga dhaawiciisa qodqod ama boogta ka danka laguma dhihin marka mawduucayga taas ayaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu